iyo usbuucyo ka hor gaar ahaan xaafadooyinka dhuusamareeb lonqabogta lidaa dadka ku dhaladeen roobabka guuga iyo dhowaan iyo ku curtumeen dalka ayaa agaasimaha guud wasaaradda gargaarka maareyntii masiibooyinka dowlad goboleedka galmudug cumar xasan xaaji oo waraysi usa siiyay warbaahinta waliba uusa bulshada la wadaagay ee talooyinka ka eedan xakameynta daadadkaasiti walen uusa sheegayay in naqshad yoonay heerka dhismeedka ee dhuusamareeb lambaahanya intiisa markale dowlada hoose iyo ku fikirta sallanka hela goobo biyo mareenge waxa waxda ayaan isbuucan waaye inta badanna waa waa roobku dhinacan hawdka ahoo ayay u badan yihiin tusaale hadda xeebahoo kale roob badan kama di'in marka hawdkaas iyo dhinacaanu usoo badan yahay isbuucaana waaye waxaan rajaynaynaa isbuuca kalena in oo updatekaas uu soo baxdo ilaa roobka hadda da-ana ma xoog badnayn roob dhib badano weynna ma ahayn laakiin mushkiladdu waxay ka dhacday infrastructurekii dowladda hoose kusoo celiyo dooda oo oo waaxaheeda qeybtaas qaabilsan keeno si meesha iyo qaabka guriga iyo biyaha meeshay ka mari lahaayeen iyo wadada meeshuu ka furi lahaa iyo xoogaa fursadaas loogala taliyo horta waa kuwa waa kula tali lahay laba waxaan kula tali lahay dhalinyarada oo inta badan gawaarida oo iska rogayaasha wadato oo markii jaayiga loo diro kasoo qaadanaysa meelihii biyuhu mari la biyuhu ku xiranaayeen oo biyo xirannadiis kasoo qaadanaysa ayaga ruuxooda in la wacyigeliyo laga celiyo oo la fahansiiyo khatarta ay geysan karto waxaan ayaga shaqo fudud ay ka dhigteen laakiin waxay magaalo dham ay qaribeen in ayaga ruuxooda laga celiyo marka inta badan waxaan kula tali lahaa bal in khatartii aragnay way dhacday magaalada biyaha qabsaday ilaahay waa ka badbaadiyay lakin hadii roobku sii soclaa khatar weyn oo kala dhala lahayd marka in bal inta la fadhiisto dood dheer